boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo afaraad yo'aashna toddoba sannadood buu jiray markuu boqor noqday oo afartan sannadoodna yeruusalaam buu boqor ku ahaa oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa sibiyaah tii reer bi'ershebec oo yo'aashna wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa wakhtigii wadaadkii yehoyaadaac ahaa noolaa oo dhan oo yehoyaadaacna wuxuu isagii u guuriyey laba naagood oo wuxuu dhalay wiilal iyo gabdhoba oo waxyaalahaas dabadoodna yo'aash wuxuu ku fikiray inuu gurigii rabbiga cusboonaysiiyo markaasuu soo wada ururiyey wadaaddadii iyo kuwii reer laawi oo wuxuu ku yidhi baxa oo magaalooyinka dalka yahuudaa taga oo reer bini israa'iil oo dhan waxaad ka soo ururisaan lacag guriga ilaahiinna lagu cusboonaysiiyo sannad ilaa sannad oo xaalkaas dhaqso u sameeya habase yeeshee kuwii reer laawi xaalkaas kuma ayan dhaqsan markaasaa boqorkii wuxuu u yeedhay yehoyaadaac oo madax ahaa oo wuxuu ku yidhi maxaad u weyddiin weyday reer laawi inay dadkii yahuuda ah iyo yeruusalaam ka soo ururiyaan canshuurtii muuse oo ahaa addoonkii rabbiga iyo tii shirka reer binu israa'iil teendhadii maragga aawadeed waayo catalyaah oo ahayd tu shar ah wiilasheedii ayaa gurigii ilaah burburiyeen oo weliba alaabtii guriga rabbiga oo quduuska laga dhigay oo dhan waxay wada siiyeen bacaliim sidaas daraaddeed boqorkii wuu amray oo iyana waxay sameeyeen sanduuq oo waxay aqatomiyeen guriga rabbiga eriddiisa dabadeeda markaasay dalka yahuudaha iyo yeruusalaam oo dhan ku naadiyeen in rabbiga loo keeno canshuurtii muuse oo ahaa addoonkii ilaah uu reer binu israa'iil kor saaray markay cidlada dhex joogeen markaasaa amiiraddii iyo dadkii oo dhammu rayreeyeen oo intay wax keeneen ayay ku rideen sanduuqii ilaa ay ka buuxiyeen oo waxay noqotay in markii sanduuqii la geeyey xafiiskii boqorka iyadoo ay reer laawi sidaan oo la arkay in lacag badanu ku jirto ayaa waxaa yimid oo sanduuqii ka shubay karraanigii boqorka iyo sirkaalkii wadaadka sare oo haddana sanduuqii bay qaadeen oo meeshiisii ku celiyeen oo saasay maalin kasta yeeli jireen oo waxay soo ururiyeen lacag fara badan oo boqorkii iyo hooyaadaac waxay lacagtii siin jireen kuwii samayn jiray hawshii adeegidda guriga rabbiga oo waxay soo kiraysteen wastaadyo iyo nijaaro si ay u cusboonaysiiyaan gurigii rabbiga oo waxay kaloo siin jireen kuwii bir iyo naxaas uga samayn jiray si ay gurigii rabbiga ugu hagaajiyaan markaasay shaqaalihii shaqeeyeen oo shuqulkiina gacantoodii buu ku hagaagay oo gurigii ilaahna waxay ka dhigeen siduu ahaan jiray wayna adkeeyeen oo markay hawshii dhammeeyeen waxay lacagtii hadhay keeneen boqorkii iyo yehoyaadda xortooda oo taasna waxaa gurigii rabbiga looga sameeyey weelal kuwaasoo ahaa weelal lagu adeegi jiray iyo kuwo wax lagu bixin jiray iyo malgacadihii iyo weelashii ahaa dahabka iyo lacagta oo yehoyaadaac cimrigiisii oo dhanna guriga rabbiga waxaa had iyo goor lagu bixin jiray qurbaanno la gubo laakiinse yehoyaadaac wuu da'weynaa gabow buuna la dhacay wuuna dhintay oo markuu dhintay wuxuu jiray boqol iyo soddon sannadood oo waxaa lagu aasay magaaladii daa'uud iyo meel qabuurihii boqoradda dhexdooda ah maxaa yeelay wax wanaagsan buu ku dhex sameeyey reer binu israa'iil iyo xagga ilaah iyo xagga gurigiisba haddaba markii yehoyaadaac dhintay dabadeed waxaa yimid amiiraddii dalkii yahuuda ah oo boqorkay u sujuudeen markaasaa boqorkii iyagii maqlay oo iyana waxay ka tageen gurigii rabbiga ah ilaahii awooyaashood oo waxay u adeegeen geedihii asheeraah iyo sanaamyadii markaasaa dadkii dalka yahuuda ah iyo dadkii yeruusalaam degganaa waxaa ku soo degtay caro xadgudubkoodan aawadiis oo weliba wuxuu u soo diray nebiyo si ay iyaga ugu soo celiyaan rabbiga xaggiisa iyana way ku marag fureen iyagii laakiin ma ay maqlin markaasaa ruuxii ilaah wuxuu ku soo degay sakariyaah oo uu dhalay wadaadkii yehoyaadaac ahaa oo isna intuu meel dadka ka korraysa istaagay ayuu ku yidhi ilaah wuxuu idinku leeyahay war maxaad ugu xadgudbaysaan rabbiga amarradiisa idinku ma liibaani karaysaan maxaa yeelay rabbiga waad ka tagteen isna wuu idinka tegey oo iyana intay isagii shirqool u dhigeen ayay iyagoo boqorka amar ka wata isagii ku dhagxiyeen barxadda guriga rabbiga sidaasuusan boqor yo'aash u xusuusan roonaantii uu yehoyaadaac oo isaga aabbihiis ahaa u sameeyey laakiinse wuxuu dilay wiilkiisii oo markuu dhimanayay ayuu yidhi rabbigu xaalkan ha fiidhiyo oo ha idin weyddiiyo oo isla sannaddaas dhammaadkeedii waxaa isagii ku soo kacay ciidankii reer suuriya oo intay dalkii yahuudah iyo yeruusalaam yimaadeen ayay amiiradii dadka oo dhan ka baabi'iyeen dadka dhexdiisii oo wixii ay dhaceen oo dhan ayay u direen boqorkii dimashaq degganaa ciidankii reer suuriya waxay yimaadeen iyagoo ah guuto yar markaasaa rabbigu wuxuu gacanta u geliyey ciidan aad u fara badan maxaa yeelay waxay ka tageen rabbigii ahaa ilaahii awowayaashood oo sidaasaa xukun loogu soo dejiyey yo'aash oo markay isagii ka tageen waayo waxay ka tageen isagoo aad iyo aad u buka ayaa isaga addoommadiisii u shirqooleen dhiiggii uu qabay oo ilmo yehoyaadaac kii wadaadka ahaa oo waxay dileen isagoo sariirtiisii ku jiifa wuuna dhintay oo waxaa lagu aasay magaaladii daa'uud laakiinse isagii laguma dhex aasin qabuurihii boqoradda oo kuwii isaga shirqoolka u dhigayna waxay ahaayeen saabaad oo ay dhashay shimcaad oo ahayd reer camoon iyo yehosaabaad oo ay dhashay shimriid oo ahayd reer mo'aab haddaba xaalkii wiilashiisa iyo culaabtii weyneed ee korkiisa saarnayd iyo siduu gurigii ilaah mar dambe u dhisayba bal eeg waxay ku wada qoran yihiin kitaabkii boqoradda oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii amasiyaah